kulanti wacan dhagaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka wadaagga sooma oo ah barnaamij ay idiisoo diyaariso dalada warbaahinta soomaaliyeed ee sooma oo ah dallad ay ku midaysan yihiin idaacadaha ka howlgala soomaaliya marka laga reebo kuwa ku yaala deegaanada somalilan barnaamijkan wuxuu idiisoo gudbinayaa warbixino bulsho iyo arrimo gaar ah oo ka jira magaaladaada iyo meel ka baxsanba magacaygu waa shukri bareere maxamuud oo barnaamijkeeda kaga soo jeedinaysa magaalada beledweyne qodobada toddobaadkan aynu kusoo qaadan doono ayaa waxaa ka mid ah cisbitaalka guud ee degmada baardheere ee gobolka gadow oo tobankii sano ee ugu dambeeyey noqday isha keliya ee caafimaad oo shacabka gobolkaas iyo deegaanada hoostagaba ay ku tiirsan yihiin haweenkii noloshooda ku maareyn jiray dhardhaqidda ama dharmeyridda oo magaalada muqdisho ku wajahaya shaqala-aan kadib markii ay saamaysay tiknolojiyadda casriga ah oo sababtay in iyaga laga maarmo magaalada baydhabo oo ay ka jiraan dabaylo xoogan oo dadkii miisaska wax ku iibin jiray saameyn dhanka nolosha ah ku yeeshay iyadoo dadkaasi aysan awoodin boosbedelasho ama in ay samaystaan goobo ay ku ganacsadaan iyo magaalada wallaweyn oo laga dareemayo kobac dhaqaale oo lixaad leh dhalinyarada oo xilliyada habeenkii ku caweeya magaalada iyo goobaha ganacsi oo gaara ilaa iyo xilli dambe habeenkii iyadoo aysan horey u dhici jirin sababo amni awgeed haddii aynu ku bilowno isbitaalka guud ee degmada baardheere ee gobolka gadow ayaa tobankii sano ee ugu dambeeyey noqday isha keliya ee caafimaad oo shacabka gobolkaasi iyo deegaanada hoostagaba ay ku tiirsan yihiin isbitaalku wuxuu si weyn u caawiyey hooyooyinka iyo dhallaanka oo si bilaash ah loogu adeego warbixintan waxaa gobolkaasi kasoo dirtay sumaye cabdiqaadir maxamed
cisbitaalka guud ee degmada baardheer ee gobolka gadow ayaa noqday halbowle badbaadinaya nolosha boqolaal qof oo heli jirin adeegyo caafimaad oo taya leh muddo sannado ah tan iyo dib u habeyntii sannadkii labada kun iyo lix iyo tobankii cisbitaalka ayaa bixiyo adeegyo caafimaad oo bilaash ah gaar ahaan kuwa lagu daryeelo hooyada iyo dhallaanka
waxaan ciyaalkan meeshabaa lagu wada dhalay uureyda ii sheegay haday dhiigla-aan ku dhacdo hadday nafaqadarro ku dhacdo meeshaan bay joogaan waa ku raysana alxamdulilaahi
muddo lix sano ah oo in ka badan toban kun iyo shan boqol oo haween ah ayaa lagu umuliyey cisbitaalkan halka kuwo ka badan oo dhalmada ku dhibtooda lagu sameeyo qaliino lagu badbaadinayo naftooda iyo sidoo kale dhallaankooda waxaa sidaasii tiri doctore safartuun maxamed cabdi oo ah dhakhtarka guud ee hooyada iyo dhallaanka ee cisbitaalkan isbitaalkasaawada ogtin furan yahay ilaa iyo lix sanaadoo dhammaatay oo laaftiya oo bishaa sanadka lagu jiro laba kun labaatayshanka wuxuu bilaabanaysa sanadkii toddobaad marka adeegyo badan oo kala duwan ayuu isbitaalku qabtaa adeegsi waxaa ka mid ah uu qabto qaybta hooyada iyo dhallaanka oo hooyadaas loo qabanayo normal delivery ha ahaad ama sida section xabadnimo ama hooyada deliveries oo qalitaan loo sameeyo hooyada iyo ilmaha si loo kala badbaadiyo sidoo kale waxaa ka mid ah waa qabtaa qaybta o b d-ga ama outpatientka bukaan socodka iyadoo loo kala saa laba qaybood oo ah under five iyo over five wixii shan sano ka yar iyo wixii shan sano ka weyn sidoo kale waxaa ka mid oo la qabto qayb ah a n c ama tinatalka hooyada uur leedahay xanaano caafimaad iyo helis iyo la socod xaaladda jeekin lagu samaynayo hadda waxaa ka mid ah maamada hadda soo booqatay qaybta n c ga meesha hadda aan joogno maamadan haddii soo booqatay marka waxaa ka mid ah n c ga waxyaalaha marka hooyo uurey noo timaada iyada xaaladeeda caafimaadka loo sameeyo follow upkeeda lala socdo ilaa intay ka dhalayso kaar baa la siiya waxay gelin baata talaal baa la siiya waxaa kaloo ka mid ah aftarsoomkii ama combyuutarka hooyada oo qaybta uureyda ayadana la saaraya xaalad hooyada la jidho sida xaalada soo muraqabooyo oo aan is ogeynba cunug abnormal ku jira ama cunug madaxa wuxubi ku jira hooyada lagula taliya maysa dhali karin in loo sameeyo qalliin maahane saasoo nagu xirnaat kadib markay bilowda maadaana qalliinta soo diyaargarowdo sidoo kale waxaa ka mid a hooyada in waadka xaalad kaloo caafimaad inay guud ka soo horayso haddii xaalad dhiig iyo xusbaalka ay timaado badan ay soo noqdaan qalliimo loo sameeyo ayagana cisbitaalkan oo ayaa maanta uu yahay tira caafimaad oo wax ka qabtaa baahiyaha asaasiga ah ee dadka deegaanka isagoo u adeegaya bulshada maalinlaha ah oo isugu jira kuwa degan degmada baardheere iyo sidoo kale magaalooyinka u dhowdhow waa kan doctor axmed maxamed cabdi oo ah agasmaha cisbitaalka baardheere oo ka sheekaynayo taariikhdii uu soo maray cisbitaalka
cisbitaalkan waa cisbitaalka keliya ee ku yaalo degmada baardheere ee public ah oo adeeg service ama adeeg lacag la-aan ay siiya bulshada oo caafimaad cisbitaalka wuxuu ka kooban yahay qaybo kala gedisan oo maaragtay isbitaalada ka kooban yahay buu ka kooban yahay waxaa ka mid ah qaybtan hadda aan sugannahay oo qaybta outpatient department ama qaybta bukaan socodka hdc waana qayb oo degmada aada muhiim ugu ah waa qaybta lagu sameeyo qalinada oo qaybta lagu kala badbaadiyo dumarka foolanayo oo uurka leh kuwaasoo ka yimaado deegaano ka fogfog degmada
cisbitaalka baardheere qaybta ugu muhiimsan ee hooyada iyo dhallaanka ayaa muddo ilaa iyo lix sana waxaa gacanta ku haya hay-adda samafalka h d c sidoo kale cisbitaalka ayaa waxaa ka furan xarun lagu nafaqeeyo dad kala liita nafaqadarida s c oo ay gacanta ku hayso hay-adda hirda taageeradan ayaa kaalin muhiim ah ka qaadatay sidii loo dabooli lahaa baahiyaha caafimaad iyo sidoo kale nafaqadarada ee la nool bulshada baardheere iyo sidoo kale magaalooyinka u dhodhow gobolka gado haweenkii xoogsatada ahaa ay noloshooda ku maareyn jiray dhardhaqidda ama inay dharka reeraha kale u mayraan ayaa magaalada muqdisho ku wajahaya shaqo la-aan kadib markii ay saameysay tiknolojiyadda casriga ah oo sababtay in iyaga laga maarmo hana maxamed maxamuud ayaa warbixintan soo jeedinaysa saare xuseen ciyooye saddex caruura oo ay ayeeyey iyo eedo u tahay waxay barakac ku yihiin xiro ku yaala degmada dayniile waxay afartii bil ee ugu dambeysay wajahayaan cunayari hal waqti oo galabkii ah ayay dabka shitaan waxay hore ugu tiirsanaayeen shaqo dhardhaqis ah oo ay ka maareen jirtay noloshooda qoyska haweeneydan ayaa ka mid ah boqolaal qoys oo barakac ku ah xerada hillaac ee degmada dayniile ee gobolka banaadir dhardhaqida oo ahayd isha keliya ee masruufka reerka ka heli jirtay hadda waxaa saameyn u geystay khasaaladaha taasoo reerihii macaamiilku u ahaa ay soo dhigteen guryaha sahro oo muddo labaatan sano ay ka shaqayn jirtay dhardhaqidda ayaa maalintii ka heli jirtay laba ilaa iyo toddoba dollar oo ay wax ugu karin jirtay caruurtan oo agoon iyo rajo isugu jirta kuwaasi oo ay dhaleen gabadheeda iyo walaalkeed waxay tilmaamtay inay subax walbaahi ay magaalada aado iyada oo raadinaysa cid ay dharka u dhaqdo hase yeeshee waxay soo guryo noqotaa iyada oo rajabeel ah waxna aan helin kow markaa kasoo qaxay midda labaad waxaa walaashii aan dul saaranahay markana guryo islaamiyada iska degnaa markaan ku noolayn dabaqowla ilmaha kusoo korsada gabadha cunudeeda oo cunugaan iiga tagtay baa iga dhimatay waxaa ku dhacay shoombiyood alxamdulilah cunugaana iiga tagtay iyo laba agoon oo walaalkay dhale dhaqow dhaqow dhaqow dhaqowaan dhahaa wax la-aan hadda saakada ujeeda dab looma shidin xali dab looma shidin dabshiditaanka waxaa igu dambeysay shalay casirka toban iyo kow saac kabacdi ilaa saakad saana ku jooga eetaana magaalkaa iska aadaa waa iska soo qaraabana haddii dhaqow hadaa waahayaha lii kaalme aangala labadii kuma aan soo hela markaas wax ugu soo gadana saare ayaa dhardhaqida ka korisay carruurteeda oo agoon ahaa markii uu geeriyooday ninkeeda hadda waxay noloshooda ka dabiri jirtay ilmihii ay dhaleen waxay lahayd macaamiil badan inta aysan soo badan isticmaalka khasaaladaha taasoo danta ku qasabtay inay wadooyinka dadka maraya ay gacmaha horsato aniga qafa ahayn ma u dhaqaaqo cunugan aabihiis nolol waa ku waaye kooma tahay ninka ani iqab waa dhintay oo ilmihii oo mujiqoohob iiga dhintay anaa soo kori dhaqowa kusoo koriya labada cunugoo walaalkay dhalan naagta jidka ay dhintay anoo dhaqow ka imaaday ilmihii oo bacaadka ku oonaya aan arkay markaasaa lii dhahay walaalka ahay dhimana naagtiisa aa soo dhigtay ee qoraxda maxaa u dhigaya markaas anaga kaaga qaadnay saarooy balqabo sidii usoo qaatay ciidan dib damba iguma soo laaban qoysaska ka barakacay qaybo ka mid a gobolada dalka ayaa soo miciinsada caasimada si ay nolol ugu helaan carruurtooda shaqada ugu badan oo ay raadiyaan ayaana ah dhardhaqida si ay uga helaan masruufka reerka iftiin cumar waxay ka mid tahay haweenka danyartahay ee ku shaqaysan jiray dhardhaqida haddase ay ka istaagtay muddo saddex bilood ah waa hooyo haysata afar carruur ah oo aabahood u wajahaya caafimaad la-aan dhanka dhimirka ah waxay shaqada dhardhaqida ka maarayn jirtay nolosha qoyskeeda iyada iyo saaxiibadeed waxay iska kaashan jireen hawsha iyaga oo log ku tegi jiray qaybo ka mid ah xaafadaha muqdisho haa awalkooda waana la wici jira waa soo dhaqi jirnay labalaba isku raaci jirnay sideed doolar toban doolar waxayna sidoo kale goosan jirnay hadda qof kastoo khasaarada keysata qof kuuga ceesaba lama arkaba maanta dhan hadaa baxdo waxaa laga yaabaa inaad soo weyso oo soo helin oo soo la go-din magaalada ilaa bakaaro ilaa waxaa wareegeynaa baar wax meelaas meeshii laga helaa markaas iftiin ayaa inoo sheegtay in marka ay wax helaan ay hal waqti oo keliya dabka shitaan wiilkeeda curadkaahi oo toban jir ah ayay u dirtaa suuqa si uu uga soo dawarsado dukaamada iyo dadka wadooyinka mara si ay u helaan cunno marka uu wax soo waayana ay dariska miciinbidaan iftiin qoyskeeda ayaa kusoo biray nolosha barakacnimada labadakunlabaylabaatankii iyaga oo ka yimid buulamareer halkaasi oo ay ku lahaayeen beer ay tacban jireen suuraad cabdulle oo ku nool kaamka hilaac ee degmada dayniile waxay ka mid tahay haweenka ku xoogsan jiray dhardhaqidda waxa ay dabka uga shidan jirtay lix caruur ah oo laba ka mid ahay ay uga geeriyoodeen shuban iyo mato ku dhacay maalinkii ayay ka heli jirtay dhardhaqidda laba doolar oo ay hal waqti dabka uga shado balse waxaa saameyn weyn u geystay shaqadeedii qasaaladaha horta waxaa qaban jiray dhoobay beerfalo waa kacay xamar markii soo gala dhardhaqoow dhardhaqoow dhardhaqoow dhardhaqoow si loo aaday markii markiis dhaqowka baa laiska imaaday dad kasta hasaalada dagsidi yaa dhaqookii baaba laiska imaaday markii aad baxda maba soo helaysa inba kale gurigaada joogaysa dhaqoo dhaqoo markiis ma jiro ooy ma aha qof kastaba hasaalada dagsidi hasaaladiisa ku dhaqanaa waxba dantiis ma aha haweeneydan ayaa sheegtay in ninka dhalay carruurteeda ay kala tageen oo aysan ka helin wax dhaqaalo ah haba yaraatee waxay la murugaysan tahay inaysan carruurteeda u haynin cunno iyo daryeel kala midna waxay xustay inay keli ku noqotay korintooda waxay wajahayaan duruufo isbiirsaday oo ay ugu horrayso hubantilaan dhanka cunnada ah qoyska suurad waxa ay yimaadeen kaamkan sanadkii labadakunlabaylabaatankii waxay kasoo barakaceen deegaanka janaale oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose
magaalada baydhabo waxaa ka jira dabaylo xoogan oo dadkii miisaska wax ku iibin jiray saameyn dhanka nolosha ah ku yeeshay kuleyl daran ayaa sidoo kale ka jira magaaladan ganacsatada yaryar ayay arintaasi caqabad weyn ku noqotay mana awoodaan boosbadarasho ama inay kiraystaan ama ay dhistaan goobo ganacsi oo ay iyaga leeyihiin warbixintan waxaa magaalada baydhabo kasoo diray saciid maxamed nuur miisleyda magaalada oo laga tiriyo ganacsatada yaryar ee magaalada baydhaba iyo hadda dareemahaya culaysyo dhinaca ganacsasho eh sababo la xidhiira dabeelo iyo kuleel daran oo hilagan socda cabdinuur maxamed waa aabba konton jare cabdinuur iyo wayba useeyaa aabbaha todoba onog oo neeska jare gabdho iyo wiilal sanado badan wayba ciyaalshay inkaamaardaayay miis lacagta laka sarafow oo uusa kaleye suuqa saraflaha kaasi oo hadda ka dhow inuusa ku qoorsada maadaama isbeddelka cimilada ganacsiyay saameyn eedan hoogan ku weeradhay cabdinuur oo somaan ku waramay xaaladan hadda ka koyte ganacsishay yo wayba us-aray wayba ana marahaaye heeran dulqaaduwaaye dabeelaha joogtada ee hillagan socda ana mahaysada dhagaale iyo filan oo dalladooyinka qaaliga ee ana kagadada kora anoo magaalada ireerow cabdinuur maxamed oo ka nool magaalada baydhabo waliba ku mid ahaa saraflayaalka ka ganacsadow soo gubiina saraflayaalka magaalada baydhabo dabeelan dareerta iyo boorkan iyo idi iyo dhibaatanku gabna waayo waliba sababaase dabeele hataa walibeesee una gobono kaasha miiskaniin saarnaynoo buubahayaan daladiniin teeginaytanoo buubahayta waliba fadaane anti walaa una ka ganacsada anoo iyaalka una ka korsadahayna todoba unuga hata yaa koryahay anolaama saraflamus oo gagaaboyta ayaana ka koryahay wali una booskii una fadheeni wala ka ganacsadaana sarafluu miiski meeliniintaali meel yaro una karaysadahaynu ma aboodno intii una goldhisano una ka ganacsano ma aboodno dhibaatada saameynta weyn waliba dabeelan iyo bustan iyo onayto dhibaatada meeli una booska yaro oo jidka gooye una fadhina oo dabeelug niisaamay hayto daladin oo buubahayta eedeed niisaamay hayta araga hayta adii bulantira konton koran dhaafaayo ahaa waayo taaca oo eed eed unan ka dulqaado haysan waliba daruufiya una ka noolayni magaaladan ka roogni daruufo kale sii zaa'idahay leehtan horeba sii dhiyahayn miiskii rasraflaaya ka ganacsadaayo biidbiidhaysadaay weliba kamaarayay todoba unug sadi gabrood iyo afar kuri iyo iskooljo iyo dugsijo iyo walaajo dhanba kamaarayay maalin jooga sideed wata dabkoola kala dadaani laakiin daruufaha jaro waliba ee booslan suuqlanin suubi analeeminas hadalahay qof walbo danyar ee oo suugan ruugo ganacsadaha yaan hadalahay suuq oo lanniinka toosaa dowladda nin habeeso unina mahadun ku hayano nin suubiyaasoo eed iyo dantiyan ka hayn ganacsatada wayba ku mid ahaa hooyooyin gurusho la fidhi waay dagaal-yarada ku jarta dalka haddana ganacsiga yar iyo haysdan duruufo badan oo jara dartie wal horumare an sameeyo waaye kaltuuma maxamed nuur waa hooyo naafee miis qudaarya ka gadaasa iyo aan ka furan gudaha suuqa qudaarta ee magaalada kaltuuma yo hooyange sagaal onog oo oneeska jara wiilal iyo gebdho hanaas oo bilasha ku saarada jartay miiska yar iyo qudaartii laganka gada hayta balse miisye haddaa food saari culays dhinaga ganacsashee kaas oo saamayn kueladhadi nolola qoysye bismillahi raxmaan raxiim magaay mayba leereega kuu maxamed nuur mayba ahaa hooyo naafe mayba gabe yidhaahayn siya owlaad oo tumii koowe oo maylerahay sulina biraan may biraan ayin maani awsho iyo hobliska dar mayba hena tumii koowa sagaalina waga ilaahayn siya way oo afarna magalayin shanna biraan ate iyo ani awshow maylerahay sumiiskoowa meelo yar gudaari walkaga gaabaay meelihii hanfar iyo nay walkaskabeeye maylarahayso eeda eedadan dhibayaan walaayo walgada maumee yoosaase inuunu badan daraayo dhibaato saysana oo maylarahay teenda faylana laayna hanfar iyo hadana rafaad iyo saharid idan dara dhulkun hatunun laayna dhuldad ii meelodadhe unha horbadheedan iyo hadana maylarahay iyo walaagun dhibaatadan iyo nay hobalaaladagi la haray hanfarku iyo busku walaayo lagu haray hadana meelashaqaysada umale hooba maylarahay anaa isku aruuriyey wataamgo karigob weydiyo wala weydiya neer fadiina maylaraaysoani baan dareero kuna qofnaafe ahaa oon taasna qabayaal walbarasho fadaan ka hariidan walkasta ka hariidan waana gadaayna qudaaru marka xaaladay eed iyo eeda maylaraayso yaa umuunta maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya oo nolkuweydini dhibaatada haddaha la darasti ganacsadan yar yar yawaybuuse sheegay in ku fikiri doonaan siday dadkan wallanka qobada lahay abshir ali xuseen waa agaasime ku tirsan dowladda koonfur galbeed ee soomaaliya abshir oo un walku weydini walaan ku qorshaysan dadka hareeraha wadooyinka ka ganacsado iyo ka jawaabiysadu
horta tiimka dadka oo ganacsatada yararta ee dareemi korna yacni guud ahaan soomaalibaba kabasho badanta jarta deegaankan hore deegaan yoleyu dowladda dadka hadda waratada oo magaalada ka shaqeeya sida suuqyada ka shaqeeya ma jiraan meelo badan oo dowladda la haytay oo dadkaas waratada lelan dhaafi intii ka shaqaysadaan ka xafiis ahaano suuqaas una xafiisa kalena iyo maaragtay saameyn un kuweel ada lahayna markii ku hadalo waayaalahan oo isbedelka cimilada ah iyoona ka digtoonadaan u dulqaadadaan meelo badan oo hadda qorshaha ka jaro yani dadkan oo weeratada ah magaalada maanta qorshaha lagu fadaayo maybu aha hadda magaalada baydhabo marka suuq yar ka hadalo iska dhex jir yani loorkan oo mise mayluunka oo camal yaa alwaax laga dhejiye yani meeliyoomay galaaseen daladi boosiga galaas hadhowna wal dejiye sida daladi camal laakiin dalada camal munfudud yani alwaaxa laga dhejiye marka guud ahaan dadka dadka ganacsatada hadda oo barxadaas ka shaqaysayaan oo kale nidaam noocaas oo kale ayaa hadda horta uuna ogolaan intii sii samaysadan hortumaanka baaqa lahaynay intii lankasta use isdareensi yani intiisu deegaankan usuleey lan kale oo haddii geeka horegan lahayna walay geek dhibaatee kooyo nodhaana wada saameeyaas langooniya ma saameeyaas siciid maxamed nuur baydhabo
magaalada wallaweyn waxaa laga dareemayaa koboc dhaqaale oo lixaad leh dhallinyarada ayaa suuqyada ku caweeya ilaa xilli dambe habeenkii iyadoo xilligaas ay furan yihiin goobaha ganacsiga arintan horey ugama jirin magaaladan sababo amni awgood warbixintan waxaa degmadaasi kasoo dirtay raxiime yuusuf maxmed degmada wallaweyn waxaa laga dareemayaa kobac dhaqaale oo lixaad leh arrintaasi waxaa sabab u ah amniga magaalada oo aad u soo hagaagay ayadoona laamaha amniga si weyn ay ula dagaalameen tuugada iyo cid kastoo qalqalgelinaysa amniga guud ee degmada sidoo kale ganacsatada ayaa bilaabay in ganacsigooda uu furnaado ilaa iyo xilli dambe oo habeenkii ah ayadoona hore aysan u dhici jirin sababo amni awgeeda waxaana laga dareemayaa goobaha ganacsiga saxmad aad u badan barnaamijka wadaaga ayaa wax ka weydiiyey qaar ka mid ah ganacsatada degmada wallaweyn kuwaasi oo ay sheegeen in ay faa'iido badan ay ka sameeyeen dhaqaalahooda uu kobac uu sameeyey taasi ay ku sababeeyeen amniga oo la hagaajiyey axmed xuseen abshir waxa uu ka mid yahay ganacsatada degmada wallaweyn waxa uuna u waramay barnaamijka wadaagga sooma waxa uuna sheegay in ganacsigooda uu aad kobac u sameeyey taasi oo ku sababeeyey horumar xagga amniga ah rur ahaantii waxaa nagu dhiirigeliyey ama noo saamaxay inaan habeenka ganacsano waxaa ka mid ah dee amniga amniga u sabab ah markii hore markii la gaaro casarliiqii ama qoraxda sii dhacdaba waxaa samayn jirnay inaan ganacsiyada albaabada u xirno oo aan hoyino sababo amni daraaddeed laakiin hadda amni baan haysanaa koodi baa gaarnaa habeenkii dhan waa ganacsanaa hadda anigu ganacsigayga waxaa ka ganacsadaa shoobinka iyo dharka ka ganacsadaa aad iyo aad aad u weyn habeenkii ganacsiga aad u socdaa bulshada aad bay nooga taageertay in aan habeenka ganacsano ganacsiyadan habeenka furnaadaan maadaama ay xili walba ay soo baxaan ay heli karaan wixii ay suuqa ugu bahnaayeen dabcan way jiraan caqabado laakiin caqabado oo waaweyn maahan inta badan caqabadaha waa laga soo gudbay tusaale ahaan markii hore camal caqabado waxaa naga haysatay dhanka ganacsiga maadaama qabiilo qaar ay imaan karin degmada oo ay ka jireen colaado laakiin hadda inta badan caqabadaha waa inoo xalismeen keliya hadda waa in cashuuro aada u badan yihiin iyo wadada iyo isbaaro taalo badeecada ay ku imaanayso qiimo sare marka wax kaloo hadda caqabadaha qaban ma jiraan waxa uu ganacsigan u furan yahaba waa macaamiisha haddii macaamiil ay joogina dabcan suuqa ma furnaan lahaynba maadaama maalinta cimilada aad ay u kulul yihiin dabeelana iska jiraan dadka waxay doorbidayaan inay habeenkii adeegtaan ay habeenkii suuqa soo aadaan taasina waxaa usoo waa dhihi karaa amniga oo degmada aad degmada oo u xoojiyeen amniga haa dabcan wuu soo kabtay ganacsiga degmada sida idin muuqata waxaa arki kartiin magaalada leerarkeeda meelaha kafiyada ay dadku ka caweeyaan meelaha lagu iibiyo cunooyinka fudfudud
sidoo kale maryan sheekh cabdulaahi oo ka mid ah ganacsatada maqaayadaha ku leh degmada wallaweyn waxa ayna noogu warantay ganacsigeeda iyo sababta keentay in waqti dambe oo haweenkii ah ay ganacsato waxa ayna sooma u sheegtay in ay macaash fiican ka samaysay ganacsigeeda waxaa igu dhiirigeliyey inaa habeenkii gaaro ilaa shan saa lix saa maadaama magaalada habda amnigeeda uu noqday amni nadiif ah amni fiican aan tuugo iyo wax dhibaato aana jirin safareydi ay habeenkii soo galaan boosteejana aan taaganahay laamigii maadaama shantaraal u yaho baabuurtii fari gadaal ay u socdaan inaan habeenkii casho gadano sida cambuulada daangada iyo bunkeeda shaahigeeda waxyaabahaasaan gataa ilaa baabuurta ay ka socoto inta inta iiga dhammaado saasaa igu kaliftay inaan joogo cabdirasaaq yaasiin waxa uu ka mid yahay dadka usoo tukaamaystay suuqa waxa uuna sooma u sheegay maadaama ay maalinkii shaqaystaan aysan u suurtagelaynin taasi beddelkeeda ay habeenkii suuqa ka adeegtaan barnaamijka wadaag eed iyo dhanka dhowo maqaalaya may baa leeray cabdirisaaq yaasiin anta may baan rooga inta aan ku adeegada suuga ani ee asxaabtay iyo isla jaarna may baan baahana inaan suuga ku adeegin iyo oo helo dembi taatana may baa sabab intaan waqtigaan adeegin maadaama maalintii aana dad mashquul badan gelinka hor arday aan yacni gelinka dibana shaqaysadaan marka saas daraadii may bahamiintiin fududaatay inayn adeegin iyo oo weliba aan sii dheertay in amniga ayaamahan dambe dib han hagaagi oo habeenkii suurtagal nagata in la adeegada taasana suurtagelid oo anihi walagaan ka fududaysa in hamiinkaan adeegin waagii hore may waha ani la adeegada hamiine may waha eed iyadan adkaada jirtay ilaan may waha amni rasmi oo orday hamiinkii laka adeegada uma jirna iyago mararka qaar ma ergaasay dukaamada oo dhabdhabliskasha oo dadkii oo shal horeyn leen amni saafi ee iyagoon jiran laakiin ayaamahan dambe muddooyinkan dambe alxamdulilaahi mayba la helay amni oo laka adeega dakor hamiinka soo gulunku adeega kuwaan raxiim yuusuf maxamed rasmi ruuxii barnaamijka wadaagga sooma degmada wallaweyn intaas ayaan maanta kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii wadaagga sooma waxaan si dhagaystayaal idinkaga tegayaa su-aasha toddobaadka oo ah teknolojiyadda casriga ah saameyn ma ku yeelatay shaqooyinkii ay ka shaqayn jireen dadka muruqmaalka ah ee deegaankaaga sideese arrintaasi xal waara looga gaari karaa nala wadaag aragtidaada adigoo la soo xiriiraya taleefoonka idaacadda aad naga dhagaysanayso